faahfaahino kala duwan ayaa kasoo baxaya dil ka dhacay deegaanka ceel la helo oo ka tirsan gobolka galgaduud ee dowlad goboleedka galmudug dilka ayaa yimid kadib markii laba nin oo xoolo dhaqata ay ku dagaalameen xoolo la kala dhacay islamarkaasna ay gacan ka hadal tuuray ay isku adeegsadeen oo mid ka mid a halkaasi uu ku geeriyooday ninkii dilka geystay ayaa la sheegay inuu goobta iskaga baxsaday waxaana lasoo wariyey in xiisada ka dhalatay dilka ka dhacay deegaanka ceel la helay ee gobolka galgaduud xiro kala duwan oo la sameynay dadka deegaanka waxay sheegeen xiisada iminka laga dareemayo deegaanka ceel la helay ee gobolka galgaduud odayaasha dhaqanka deegaankuna ay ku howla yihiin siday wax uga qaban lahaayeen xiisadaasi una dejin lahaayeen arrinta ka dhalatay dilka ka dhacay deegaanka ceel la helay ee gobolka galgaduud